iyaasku waa mahadsan tahay degmada raagaxelle amnigeedu waa boqol kiiba boqol wax dhibaataa kama jiraan alxamdulilah oo waayahan dambe aaday u fiicnaaday rabshada waa ka dhadhaceen sanadka horay eeday markii shabaabkii iyo dawladda ay ku diriraayeen laakiin hadda amnigeedu aada u fiican yahay waayahay marka degmadu waxaa la sheegayaa maalmihii lasoo dhaafay ama bilihii dambe in soo korortay oo ay sii fidayso arrimahaasi maxaa ka jira
arrinkaas waa sax degmadu aaday sii fidaysaa waana sii kornaysaa sababtuna waxaa yeelayo degmadu dadku aada u jecel yihiin inay degaan oo ay guryo ka samaystaan oo meel istraatiijiya ku taalo markii loo fiiriyo shabeellada dhexe iyo amniga oo asagana aada u wanaagsan waayahay hadda amnigoo kale yaa gacanta ku haya
amniga waxaa gacanta ku haya dawladda gacanta ku hayso militariga degan meesha oo militariga dawladda degan waxay leedahay ciidamo kale oo hir shabeellaha ay leedahay oo amniga ka shaqeeyo marka amnigeeda degmadu waa aad laisku haleyn kara degmadu si toos ah miyay u hoos tagtaa magaalada jowhar mise warshiiqay hoos tagtaa
waa maya maya warshiik iyo raagaceelle waa laba degmo siman iyo cadale saddexda degmo xeebta ku taalo oo hadda xurta ah weeye oo shabeellada dhexe ka wada tirsan marka waa degmo kamid ah sideedda degmo ee gobolka shabeellada dhexe waayahay marka degmadu kal hore waxay ahaan jirtay mid dadku dhibaato ay ku qabaan helidda biyo nadiifa hadda dadku biyo haggee ka helaan
wallahi problemkii biyih biyihii weli waa taagan yahay waa mahadsan tahay anoo fursadan uga faa'iidaysanayo problemkii biyihii weli waa taagan yahay malaha biyo macaan malaha degmada roobkina sanadkan muusa dayin waa la og yahay oo eegtii iyo wixii warihii ay cabi jireen biyo uma eg jirin biyuhu problem weynaa ka taagan marka cid kasta oo hawlahaas ku shaqo leh dawladda dhexe stateka iyo gobolka intuba waxaan ugu baaqayaa inay arrintaas biyaha ay wax ka qabtaan xataa ganacsatada soomaaliyeed mar dhow biyo dhaaminay ubaahan doontaa hadda xoogay maalin dhaweysa biyo dhaaminaan ka bilownay xagaaygiyaa roobabka xagaayaa xoogaa la helay oo aan ku nafisnay arrintaasu marka arrin taagan waayo oo biyaha weli burbalmaka biyaha waa taagan yahay waayahay si dadku ay markaa degmadu usoo booqdaan ama ay u arkaan bal ka waran waddadii iyo sidii ay ahaan jirtay mase xilligan waxaa weeyaan laami ayaa la saaray
maya maya laami hadda weli ma jiro waad ogtahay dawladdeena weli heerkaas ma gaadhin weli ammaankii ka ronaalaadahay iyo arrimihii bini-aadamnimada waa lagu tegayaa waana la saari doonaa haddii ilaahay yidhaahdo laakiin hadda waddo waxay leedahay oo iska caadi ah oo raf ah laakiin waddooyinka rafka ee soomaaliya tan ugu fiican ay leedahay boqol labaatan kilomitr ay u jirtaa marka xeebta la maro xamar waxaadna kus waxaana ku socon kartaa laba saacadood oo kaliya laba saac laba saac bara kusii kartaa
waayahay guud ahaan hadda maxaa baaqa oo ujeedinaysaa dowladda federaalka soomaaliya dowlad goboleedka hirshabelle iyo hay-adaha gargaarka bini-aadanimada maadaama aad sheegtay degmadu in xaalad biyo la-aan ay ka jirto oo biyo dhaamin aada bilowdeen
waxaan baaqa hoo jeedinaa dowladda federaalka soomaaliya iyo stateka hirshabelle iyo guud ahaan hay-adaha deeqda bixiya intuba arrinta abaaraha horta waxaan kala simannahay soomaaliya gaar ahaan waxaan sii dheernahay annagu deegaanadan xeebta ku yaallo ma laha sidii caramidowga beerala sacbada ma laha abaartu waa waa uga nugul yihiin dadka webiga dega kuwa badda dega horta uga sii nugul meeshaasuu abaar marka waxaa la dhihi karaa xataa way dhaabteen macluulaha ka jirtaa la dhihi karaa waxaan ugu baaqayaa marka in gargaar bini-aadanimo lala soo gaaro oo deg dega ama federaalka ahaado ama stateka ama hay-adaha deeqaabixiy ahaadeen
tirada dadka qoysaska danyarta ah xilligan dhibaatada u hayso wax tira koob ah ma ku samayseen
way badan yihiin way badan yihiin oo war waa jamac adiga dhammaan kuwa xoolo haystayna way ka dhamaadeen kuwa haystana aan haysan awalba ma haysan dadka oo dhan hadda wax la kala tiri karaa malaha waaba isku mid a la dhihi karaa kulli macluusha way wada saameysa
waayahay marka tirada dadka biidhaamin aada u samayseen ma jirta ilaa hadda maadaama aada soo hadal qaaday kuwa u baahanna xilligan maadaama hay-adihii kala duwanaa fariisinkooda uu yahay muqdisho marka mar walba ay dhici karto in dadkaasi gurmad biidhaamin a lala gaaro
waniga ilaa labaatan looda isku ayaan dhaweyta annagoo marayna xoogaa roobabka da-een ma aniga ma aanan tira koobin maxaa yeelay tirada saxda ah deegaanka degan waa la ogyahay kuwa tuulooyinka kasoo jabay oo kale ayaa kusoo dul jabay marka dadkii adiga intma kala saari karto baahida way wada qabaan si siman in wax loo siiyo waaye tiro saxana haddana waa kuusoo gudbi karnaa laakiin tii hore maanaan tira koobin hadda annaga